bismillaahi raxmaan raxiim dhegeystayaal kusoo dhowaada warka benami radio jawaar cid wanaagsan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ugu baaqay saamileeda siyaasadeed gogol wadatasho oo deg deg ah diyaarad siday ilaalada iyo wafdiga hordhaca u ah gudoomiyaha golaha shacabka oo laga soo celiyay hawada baydhabo wasiiro xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya oo baydhabo laga celiyey oo maanta ka degay magaalada buurha kabo dowladda soomaaliya oo ciidamo geysay baraawe
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi dhegeystayaal waxay ayaan qodobada warka benamid rediyo jawar idin hayo kuwooda ugu door karoon haatan waxaad kusoo dhawaataan warkii intaasi ka faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada muqdisho ayaa shacabka soomaaliyeed ugu hambalyeeyey munaasabadda ciidda asigoona saamileeda siyaasadeed ugu baaqay gogol wadatashe oo deg deg ah in la iskugu yimaado si looga wada hadlo xaaladda guud ee dalka iyo arrimaha doorashooyinka madaxweyne xasan sheekh maxamuud arrimahaasi ka hadlayana wuxuu yidhi oo kale sanad ka hor waxaan ku dhawaaqnay furitaanka goglo wada hadal oo loo dhan yahay si ay isugu yimaadaan siyaasiyiinta hogaamiyaasha bulshada iyo dhammaan daneeyayaasha dalka loogana wada tashado arrimaha masiiriga ah ee ummadda soomaaliyeed dowladda federaalk soomaaliya waxay ku baaqaysaa in dagaaladaasi si deg deg ah loo joojiyo khilaafkana lagu xaliyo ama lagu dhammaystiro wada hadal si looga baaqsado masiibooyin ay adag tahay in laga soo qabto mustaqbalka dhow annaga xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxay magacaabaysaa guddi ka kooban wasaaradaha maaliyadda qorsheynta ganacsiga iyo warshadaha rugta ganacsiga xeer ilaalinta guud iyo hanti dhowraha guud alxamdu lilaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah shacabka soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan gudaha dalka iyo dibaddaba waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaanan idin leeyahay ciid mubaarak kulla caamin wa antum bikhayr marka hore aniga oo ku hadlaya magacayga iyo kan dowladda federaalk ee soomaaliya waxaan hambalyo iyo bogaadin u dirayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo guud ahaan ummadaha islaamka munaasabadda barakaysan ee ciidulfitriga awgeed waxaan ilaahay uga baryayaa inuu naga aqbalo soonkii salaadii sadaqadii iyo dhammaan cibaadooyinkii aan gudannay bishii barakaysneyd ee ramadaan waxaan si gaar ah hambalyo ugu dirayaa ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed kuwaas oo habeen iyo maalin u taagan difaaca dalka iyo badbaadinta shacabka iyaga oo weliba sooman geesinimadooda iyo nafowrnimadooda waxay udubdhaxaad u yihiin nabadda xasiloonida aan maanta ku naaloonayno ciidulfitriga waa munaasabad farxad iyo isu naxariisasho iscafin iyo isu duubni u ah bulshada muslimiinta ah waa maalin aynu ku xasuusanno qiimaha walaaltinimada iyo iscaawinta sidaa daraaddeed waxaan ugu baaqayaa shacabka soomaaliyeed in ay xoojiyaan midnimada wadajirka iscaawinta iyo is-ixtiraamka si aan u dhisno dal nabdoon oo barwaaqo ah walaalayaal diinteenna suubane waxayna baraysaa in maalmahan barakaysan aynaan iloobin dadka danyarta ah kuwa aan awoodin in ay helaan farxadda iyo raaxada ay qoysas badan wadaagayaan sidaa darteed waxaan ugu baaqayaa dhammaan shacabka soomaaliyeed ganacsatada culimada hay-adaha samafalka inay isu kaashadaan sidii loo gargaari lahaa dadka tabaalaysan loona hubiyo in qof walba uu dareemo farxadda ciidda sidoo kale waxaa muhiim ah in aynu si gaar ah u xasuusanno caruurta agoonta ah iyo dadka nugul ee waayey daryeelkii ay u baahnaayeen caruurtaasi waxay u baahan yihiin jacayl daryeel garab istaag waana waajib ina saaran dhammaanteen in aynu ka shaqayno sidii aan uga farxin lahayn maalmahan ciidda ah uguna abuuri lahayn rajo iyo kalsooni mustaqbalkooda ah ciiddan waxay ku soo aadaysaa iyadoo ay dalka ka jirto abaar aada u daran oo saameysay dadka iyo dunyadaba dowladda federaalk ee soomaaliya waxay wadaa dadaallo ballaaran oo loogu gurmanayo bulshadeenna ay abaartu hayso shacabkana meel walba oo ay joogaan waxaan ku boorinaynaa in ay kaalintooda ka qaataan gurmadka walaalahooda tabaalaysan sidoo kale colaadaha ka aloosan bariga dhexe ayaa iyaguna uga sii daray xaaladda saameynna ku yeeshay ascaarta badeecooyinka muhiimka u ah nolosha bulshadeenna dowladda federaalk ee soomaaliya waxay ku baaqaysaa in dagaaladaasi si deg deg ah loo joojiyo khilaafkana lagu xalliyo ama lagu dhammaystiro wada hadal si looga baaqsado masiibooyin ay adag tahay in laga soo qabto mustaqbalka dhow annagoo garwaaqsan duruufaha ka soo cusboonaaday suuqyada caalamiga ah iyo saameynta ay ku yeesheen qiimaha maciishadda waxaan si gaar ah ugu baaqayaa ganacsatada soomaaliyeed inay muujiyaan mas-uuliyad qaran iyo damqasho bulsho hoosna u dhigaan qiimaha badeecadaha daruuriga ah inta suurtagal ah gaar ahaanna maalmahan ciidda ah si ay u fududaato nolosha shacabka danyarta ah loona wadaago farxadda ciidda si howshaas ay u noqoto mid taabagal ah xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxay magacaabaysaa guddi ka kooban wasaaradaha maaliyadda qorsheynta ganacsiga iyo warshadaha rugta ganacsiga xeer ilaalinta guud iyo hanti dhowraha guud shacabka soomaaliyeed ee sharafta leh sanadihii u dambeeyey waxaa dalka ka socday dadaallo xooggan oo lagu xoojinayo amniga dib u dhiska dowladnimada iyo horumarinta dhaqaalaha dowladda federaalk ee soomaaliya waxaa ka go-an inay sii wado dadaaladaas si loo xaqiijiyo mustaqbal wanaagsan oo ay helaan jiidasha soo koraya sidoo kale waxaan baaq nabadeed iyo cafis sagaashan maalmood ah u fidinayaa dhammaan dhallinyarada soomaaliyeed ee ka tirsan ururada al-shabaab iyo daacish waxaan ugu baaqayaa inay ka soo noqdaan waddada khaldan ee ay ku habaabeen una soo laabtaan bulshada soomaaliyeed ee ay ka mid yihiin dowladda federaalk ee soomaaliya waxay mar walba diyaar u tahay inay soo dhoweyso dhallinyaradaas una abuurto mustaqbal sharaf leh oo ay kaga qayb qaataan dhismaha dalkooda sidaas darteed waxaan hay-adaha amniga iyo garsoorka faraya in ay soo dhammaystiraan habraaca fulinta cafiskan sidoo kale maanta oo kale sanad ka hor waxaan ku dhawaaqnay furitaanka goglo wada hadal oo loo dhan yahay si ay isugu yimaadaan siyaasiyiinta hogaamiyaasha bulshada iyo dhammaan danayayaasha dalka loogana wada tashado arrimaha masiiriga ah ee ummadda soomaaliyeed muddo sanad ah oo ka soo wareegtay xilligii goglahaas waxaa la qabtay goglo wada hadal oo midho dhal ah kuwaas oo bulshada soomaaliyeed markhaati ka tahay doorka hogaamineed ee madaxtooyada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya hormuudka ka ahayd isu soo dhowaanshaha isu tanasulka iyo ku-xalinta khilaafaadka hab nabadeed ayaa aasaas isaldhig u ahaa goglahaas iyo wadahadalladaas waxaan rabaa inaan mar kale ku celiyo in goglahaasi ay weli furan yihiin wadahadalkuna uu yahay jidka keliya ee lagu gaari karo xal waara iyo dowladnimo dhammaystiran walaalayaal ugu dambayntii waxaan ilaahay ka baryayaa inuu dalkeenna siiyo nabad waarta barwaaqo iyo horumar waxaan rajaynayaa in munaasabaddan ciidulfitri ay noqoto mid farxad jacayl iyo rajo cusub u horseeda dhammaan shacabka soomaaliyeed diyaarad siday ilaalada iyo wafdi hordhac u ahaa guddoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan madoobe ayaa laga celiyey hawada baydhabo anas soomane ayaa warkaas inoo faahfaahinaya guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa la sheegay in maanta uu ka baaqday safar uu ku tegi lahaa magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya wararka aan helayna ayaa xaqiijinaya in isbeddel uu ku yimid safar la qorsheynayey in guddoomiye aadan madoobe oo maanta uu khamiisa uu ku tago magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay xiisadda ka dhalatay khilaafka u dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya iyo koonfur galbeed soomaaliya oo saacadihii la soo dhaafay cirka isku shareerta ayaa sababtay baaqashada guddoomiye aadan madoobe ee safarkii baydhaba kadib markii la sheegay in maamulka koonfur galbeed soomaaliya hawada ka soo celisay diyaarad sida la sheegay sidee ciidamada ilaalada guddoomiye aadan madoobe iyo wafdi hordhac u ahaa oo laga celiyay markii ay ka digratay garoonka diyaaradaha ee shaati gaduud ee magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya dhinaca kale dowladda federaalka soomaaliya ayaa cutub ka tirsan ciidanka haramacad ku daabushay saacadihii lasoo dhaafay degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose iyadoona sidoo kale isbeddello lagu sameeyey saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee ka howlgelaya deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan gobolka shabeellaha hoose baaqashada safarka aadan madoobe ayaa imaanaysa iyadoo xalay maamulka koonfur galbeed soomaaliya ay ku dhawaaqday in gebi ahaanba ay xidhatay dhammaan garoomada diyaaradaha ee deegaanada maamulkaasi wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa gaaray magaalada buurha kaba ee gobolka bay kadib markii loo diiday in ay ka degaan magaalada baydhabo wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa xukuumadda federaalka soomaaliya xasan eelay wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa ka degay magaalada buurha kaba iyagoo isha lagu hayo tallaabooyinka ay qaadi doonaan xilli uu cirka isku sii shareerayo khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka koonfur galbeed dowladda soomaaliya ayaa ciidamo ka dejisay baraawe xasan maxamed ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya dowladda soomaaliyeed ayaa maanta waxa ay ciidamo geysay ciidamo ka tirsan kuwa haramcaad ah ayaa waxa ay geysay degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose iyadoo ay jirta xiisad siyaasadeed oo sii xoogaysanaysa wararka ayaa sheegaya in tilaabadan ay la xidhiirto qorshe ay dowladda federaalka ay ku doonayso in doorasho ay ku qabato degmada baraawe xilli khilaafaad adag uu kala dhexeeya maamulka koonfur galbeed gaar ahaan madaxweynaha dowlad goboleedkaasi cabdicasiis xasan maxamed laftgren inkastoo aan si rasmi loo shaacin faahfaahinta qorshaha doorashada haddana dhaqdhaqaaqyada militari ee socda ayaa muujinaya diyaargarow muuqda sidoo kale dowladda ayaa la sheegay in ay wax kabedel ku samaysay qaar ka mid ah ciidamada xooga dalka soomaaliyeed waxaana xilka laga qaaday taliyaha guutada lixaad ee ku sugan degmada baraawe liibaan yuusuf garre tallaabadan ayaana loo arkaa ayaa layidhi in ay qayb ka tahay isbedelada amni oo dowladda federaalka soomaaliya ay ka wada deegaankaasi taasi oo xoojinaysa tuunada ku aadan qorshaha doorasho la sheegay ilaa iyo hadda ma cadda wax ka dhalan kara tillaabooyinkan isbiirsaday iyadoo xaaladda siyaasadeed ee u dhexaysa dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka koonfur galbeed ay weli kacsan tahay daadka deegaanka baraabe iyo guud ahaan gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegay in laga cabsi qabo in xiisad u dhexaysa labada dhinac ay ka dhalato dagaalka halkaasi magaalada baraawe wararka ayaa waxay sidoo kale sheegayaan in magaalada baydhabo loo diiday in uu tago diyaarad siday wafdi horudhac u ah guddoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe iyadoo diyaaradda ay dib ugu soo noqotay muqdisho khilaafkan ayaa gaaray meeshii ugu sarreysay iyadoo dowladda federaalka soomaaliya ay isku dayeyso in ay awood u adeegsato ayaa layidhi in maamulka koonfur galbeed ay ka dhisto hoggaan cusub sida wararka laga helayo deegaanada koonfur galbeed ay sheegayaan warkii habeenimaad dhegeystayaal kala socoteen rediyo jawhar waa naga inta